bsmi illaahi اraxmaani اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlambiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigeenii koob iyo lixdanaad ee kitaabkii alraxiiq اlmakhtuum darsigana wuxuu ku saabsan yahay uun quraysh oo wareersan af wax way ku qaadi waayeen adin wax way ku qaadi waayeen gorgortan wax way ku qaadi waayeen wadaxaajood waxba way ku qaadi waayeen hanjabaad iyo cagajugleyn waxba way ku qaadi waayeen sasabo iyo hungurigelin waxba way ku qaadi waayeen marka way wareersadeen markaasa dani waxay badday inay yidhaahaan aan yuhuudda aadno o bal aan idhaahdo bal ninka nooga warrama maxaanse ku xujaynaa marka iyagu waxale waxay ku xujayn lahaayoo xujayn lahaayeen oo dhani ay ka dhammaatay xiiratu quraysh quraysh oo wareersatay quraysh ay ka caddahay oo waxay samaysala oo wareersan iyo wa tafkiirihim inay ku fikireen fikir ay ku fireen ku fikireen aljaad oo dhab ah si weyn ay u fikireen iyo watisaalihim xidhiidh ay la sameeyeen bilyahuudda yahuudda adlamad waxaa mugdi noqotay oo is soo xidhxidhay amaama almushrikiina mushrikiinta hortooda assubulu wadooyin oo dhan ayaa mugdi noqday waddo ay maraan ayay waayeen kulli mugdi meel kastoo ay eegaan bacda fashalihim markii ay ku guldaraysteen kadib fii hadihi almufaawadaati wadaxaajoodkan ay rasuulka la galeen sala allahu caleyhi wasalam iyo walmusaawamaati iyo gorgortankii ay la galeen iyo watanaasulaati tanaasulaadkii tirada badnaa ay u sameeyeen ilaa markii dambe mar ay idhaahdaan bal sanamyadayada bal mar gacanta unsaa u saar maxay ku yeeli annaguna markaas waan ku raacaynaaye waxtaaru waxay ku wareereen ay ku wareersadeen oo ay kala garan waayeen fii maa yafcaluuna wixii ay samayn lahaayeen xataa intii ayay wareersadeen qaama uu istaagay axadu shayaatiinihim shaydaanadoodii mid ka mid ahoo la dhihi jiray annadir ibnuxaarith oo fa nasaxahum uu la taliyey qaa'ilan isagoo dhahaya yaa macshara quraysh qureyshay wallaahi baan ku dhaartae laqad nasala bikum waxaa idinku soo degay amrun arrin weyn baa idinku soo degtay arrintaasoo maa uutiitum aan la idin siinin lahu arrintaas bixiilatin tab aada ku maaraysaan bacdu weli weli tabtii ama xiiladii iyo tabtii aada uga bixi lahaydeen aada ku maarayn lahaydeen weli laydinma siinin weli lama haleelin weli lama helin sababtu maxay tahay qad dhab ahaantii kaana wuxuu ahaa muxamedun muxamed fiikum dhexdiinna ghulaaman wiil yar buu ahaa xadatan oo da-yar ama waxaad tidhaahdaa qad kaana muxamedun muxamed wuxuu ahaa fiikum dhexdiinna ghulaaman markuu ahaa wiil yar xadatan oo da-yar ardaakum ruuxa aada ugu raalli ahaansho badan tihiin fiikum dhexdiinna markuu wiil yar ahaa ruuxa aada ugu jeceshihiin eed ugu raalli tihiin ugu raalli ahaansho badan tihiin dhaqankiisa iyo caqligiisa iyo asluubtiisa wuxuu idiin ahaa tusaale wa astaqakum ka idinku runsheegid badan buu ahaa xadiidan xagga hadalka ruuxa rulow ayaad u bixiseenba wa acdamakum amaanatan ammaanadana ka idinku ammaano badan buu ahaa oo idinku amiinsan alamiin baad u bixiseen marka xataa ilaa markii xataa ilaa idaa markii ra-aytum aada aragteen fii sudqayhi labadiisa dhaban labadiisa dhafoor labadiisa dhafoor ashayba aada ciro ku aragteen uu hadda dhowr iyo afartan meelaha uu jiro ama konton intuu dacwada wado uune yani hadda sanadkii sagaalaad iyo meelahaasaa laga hadlay markuu warkani dhacayo rasuulka markuu waxay kusoo degayna wuxuu ahaa afartan sano dacwadii makana hadda way sii dhadhowdahay dhowr iyo toban sanadkii tobnaad meelahaas weeye dhowr konton jir meelahaas xataa idaa ra-aytum ma markii aad aragteen fii sudqayhi labadiisa dhafoor ashayba cirada markaad ku aragteen oo wajaa wajaa-akum uu idinla yimid bimaa jaa-akum bihi wuxuu idinla yimid oo qur-aankan iyo risaalada ah yaad qultum waxaad tidhaahdeen saaxirun waa saaxir laa wallaahi baan ku dhaartay maa huwa muusan ahaanin bisaaxirin saaxir muusan ahaanin maxaa jira laqad dhab ahaantii ra-ayna sixra sixir waan aragnay yacni sixir waan naqaanaa ama ra-aynaa waan aragnay oo waan naqaanaa assaxarata kuwa wax sixra waan naqaanaa jamcu tagsiirka saaxirka weeye wa nafathahum iyo waxay af afuufaan markay markay faalinayaan ama markay wax sixirayaan waxbay afuufaan wa min shari nafaathaati fi lcuqad waa kii alla uu yidhi iyo wa caqdahum iyo waxay gunguntayaan xadhkahay gunguntayaan iyo afuufidda ay afuufayaan waa naqaanaa ninkana wax waxaasa ma aha oo saaxir ma aha waa la hubaa wa qultum haddana waxaad tidhaheen kaahinun waa faaliya iyo kitaab gaablow laa wallaahi baan ku dhaartay maa huwa muusan ahaanin bikaahinin kitaab gaablow ma uusan ahaanin maxaa jira qad ra-aynaa waa naqaanaa tan waa tii aqoonta ahayd qad ra-aynaa waa naqaanaa alkahanata kitaab gaablooyaasha waa naqaanaa wa takhaalujahum isjejabintoodana waa naqaanaa markay wax samaynayaan dadkay indhasarcaadinayaan waa indhasarcaad wa samicnaa waan maqalaa ama waan maqalay sajcahum hadalka ay ku celcelinayaan hadal aan la fahmaynin ama hal eray ay ku celcelinayaan wa qultum waxaad haddana tidhaheen shaacirun waa nin gabayaa ah oo abwaan ah laa wallaahi baan ku dhaartay maa huwa muusan ahaanin bishaacirin gabayaa muusan ahaanin maxaa jira qad ra-ayna shicra shicirka waa naqaanaa wa samicnaa waa maqalay asnaafahu qeybihiisa kala duwan kullaha dhammaanteed hasjahu ka afareydiisa ah afarey aan iskan idhaahno hasjiga waxaa la yidhaah waa mid afar ku socda afar afar mafaaciilun mafaaciilun mafaaciilun buu ku socda waa afarey wa rajazahu lixlaydiisa mid lix ku socda lix lix mustafcilun mustafcilun mustafcilun oo lix goor lagu celiyay wey iyo qeybihiisa kala duwan oo dhan waa naqaano ay kuwaasi ka mid yihiin wa qultum haddana waxaad tidhaheen majnuunu wuu waalan yahay laa wallaahi maan ku dhaartay maa huwa bimajnuunin nin waalan ma aha ninkani mus ilaahay baan ku dhaartay nin waalan inuusan ahayn uusan waalayn laqad ra-aynaa waa naqaanaa aljunuuna waalida waynu naqaanaa iyo dadka waalanba famaa huwa muusan ahaanin muxamed sala allahu calayhi wasalam huwa isagu bikhanqihi ee guurta ay isqabtaan qoorta ayay isku dhagaan qoortana way way qalloociyaan walaa waswasatihi waswaaskiisiina ma leh dadka waalan waxaa lagu yaqaanaa oo ugu daran ugu ugu caansan cuduradooda waa waswaaska waxay moodi ruux walba inuu dilayo ruux walba inuu iyaga shirqoolayo xumaantooda ka shaqaynayo yuu moodaya xataa markay cararayaan waxay u haystaan waxay arkayaan in la caydhsanayo markaasay yay sii carari walaa takhliidahu de hadalka ay isku dardarayaan takhliidka waa hadalka la isku dardarayo ee ee aan madax iyo minjitoona kale lahayn dee tiina male yuu ku yidhi yaa macshara qurayshi quraysh ay dhegaystu yidhi fanduruu ka fiirsada ka fiirsada weetan ka fiirsada fii sha'nikum arrintiinna fa innahu shani ama sheekadu waxay tahay wallaahi baan ku dhaartay laqad nasala bikum waxaa idinku soo degay oo idinku dhacay amrun cadiimun arrin weyn wa ka-annahum waa sidii iyaga oo lamaa markii ra-ow ay arkeen nimankii mushrikiintii maka sumuudahu nabiga sugnaantiisa uu sugnaaday quturidda uu quturay wax kasta oo loola yimid uu ku gacan saydhay oo la loolin waayey sumuudahu quturiddiisii iyo la loolin la-aantiisii la loolin waayey fii wajhi kulli taxadiyaati dhib kasta oo lagala hor yimid dhib kasta oo lagala hor yimid taxaddi kasta horaysi kasta iyo caraysi kasta oo lagala hor yimid uu u quturay oo la loolin waayey markay arkeen iyo wa rafdahu gacan saydhiddii uu ku gacan saydhay uu gaashaanka ku dhuftay kulla almuqhrayaati wax kasta oo dadka hunguri geliya wixii lagugu hunguri gelin lahaa oo la jeclaan lahaa oo dhan oo maal iyo madaxnimo iyo waxaasoo dhan ay ka mid yihiin wa salaabatihi birlabnimadiisa adkaantiisii fii kulli marxalatin xilli kasta oo la joogo markay ahayd marxaladii la dacaadeynayay siduu ugu adkaystay markay hanjabaadda iyo cagajuglaynta ahayd markii gacanqaadka ay ahayd markay ahayd gorgortanka intaba marxaladaha uu ka hadlay waa kuwaas maca maa shayna isagu uu jiro shaygaasoo yatamatacu bihi uu rasuulka alla ku manaystay hadda uu ku raaxaystay tamatucii tii ma aha yatamatac uu ku raaxaystay ma aha waxa weeyaan uu ilaahay ku mannadaystay oo min asidqi run ah walcifaafi dhoor dhowrsoonaan ah wa makaarimi alakhlaaqi iyo akhlaaq wanaagsan ah intaasi markay dhacday qawiyat waxaa xoogaysatay shubhatuhum shakiga ay ka qabaan hadda tan waa shaki shubhadu kolba waxbay imanaysaa micnay ku imanaysaa markan waa shaki qawiyad waxaa soo xoogaysatay shubhatuhum shakiga ay ka qabaan fii kownihi ahaantiisii rasuulan rasuul uu yahay rasuulkaasoo xaqan dhab ah taasaa kusoo weynaatayba fa qararuu waxay go-aansadeen an yatasiluu inay xidhiidh la sameeyaan bilyahuudi yahuudda xataa yata-akaduu si ay isaga hubsadaan wey siday u hubsadaan oo isaga hubsadaan min amrihi arrintiisa falamaa markii nasaxahum uu la teliyey annadar ibnu alxaarith uu la teliyey bimaa sabaqa wixii aan horu soo sheegnay hadalkii dheeraa ee caqligalka ahaa uu kula teliyey kallafuuhu waxay u xil saareen waxay ku kallifeen ama u xil saareen maca aakhara isaga oo nin kalena uu la jiro aw aakhariina ama kuwo kale yacnii wafdi uu hogaaminayo yaa waxay u xil saareen uu isagu madax ka yahay liyadhaba inuu aado ilaa yahuudi almadiinati magaalada madiina yahuuddii degganayd uu aaday marka fa ataa wuu u yimid annadar ibnu xaarith hum yuhuudii buu u yimid fa qaala wuxuu ku yidhi maya su-aalo ii weydiiyey fa qaala waxay idhaahdeen marka waxaa la gooyey ee su-aashu iyaga weydiin lahaa waa iska caddahayo waxa weeyaan horaa loo soo sheegayoo xataa yata-akaduu min amrihi war saasaa nagu dhacday nin saasaa noo yimid oo markuu dhallinyarada ahaa ninka noogu run sheegta badan uu ahaa ninka ugu ammaano badan dadkana ahaa ninka aan ugu jecelnahayna uu ahaa markaasu waxaa noola yimid waxaa loo yimid sixir ma ah oo kahani iyo faal ma ah nin waalan ma ah seen yeellaa nabi buu sheeganayaa idinkaa ahlukitaab ahaan jiraye bal ninkan ka warrama fa qaala waxay idhaahdeen axbaaruhum yuhuudda culimadeedii yuhuudda culimadeeda axbaar la ydhaah nasaarada culimadeedana ruhbaan baa la yidhaah fa qaala waxay idhaahdeen axbaaruhum yuhuudda culimadoodu saluuhu ninkaa weydiiya can halaatin saddex arrimood ama saddex su-aalood weydiiya ninkaas fa in akhbara saddexdaba hadduu idinka jawaabo fa huwa nabiyun waa nabi weeye nabigaasoo mursalun weliba lasoo dilay wa ilaa hadduu ka jawaabi waayo fa huwa mutaqawilun waa mid war un iska sheegaya waa nin been sheegaya mutaqawil hadal aan dheh la dhihin nin iska dhahaya oo isdhahsiinaya weeye mutaqawilun waa nin hadal aan loo dheh la dhihin isdhahsiinaya isagu oo been sheegaya saasay ka wadaan taqawulkana waxaa la yidhaha ruux hadal uusan dhihin oo tidhaahda wuu yidhi hadal uusan dhihin yacni hadal aan ilaahay dhihin yuu leeyahay ilaahay baa yidhi saasay ka wadaan mutaqawil walow taqawala calaynaa bacd alaqaawiil oo isaga uu alle leeyahay haddii hadal aanaan dhihin uu dhihi lahaa wuu yidhi alleh la akhadnaa minhu bilyamiin marka waa sidaas mutaqawil su-aalihii ma waa kuwan marka waxay dhaheen saluuhu weydiiya haddaad quraysh tihiin hu maxamed waxaad weydiisaan can fityatin niman dhallinyaro ah kuwaasoo dahabuu fi dahri alawal waa hore waqtiyadii hore niman dhallinyaro ah oo iska tegay oo sheeko yaab la lahaa weydii waxaad tidhaahdaan maa kaana amruhum arrintoodu maxay ahayd niman dhallinyaro ah maxaa jira fa inna dhab ahaantii lahum dhallinyarada heese waxay leeyihiin xadiidan sheeko ayay leeyihiin cajaban oo lala yaabo oo lala dhakafaaro o waa asxaabulkahfi waxay dhaheen wasaluuhu weydiiya haddana can rajulin nin xaggiisa weydiiya iyo sheekadiisu waxay tahay iyo qisadiisu rajigaasoo rajulkaasoo tawaafin adduunkan dhan kusoo wareegay kaasoo balaqa gaadhay mashaariq al ardi dhulka meesha ay qorraxdiisu ka soo baxdo wa maqaaribaha iyo meelaha ay qorraxdu u dhacdo nin tegey maa kaana naba-uhu ninkaa warkiisu muxuu ahaana weydiiya wadulqarnayn wasaluuhu waxaad weydiisaan can iruuxi bal ruuxi maxay tahay maa huwa muxuu yahay falamaa markii qadima uu soo galay waa nadar ibnu xaarithe maka maka markii uu soo galay qaala wuxuu ku yidhi nimankii isagoo u warramaya dirsaday ji'naakum waxaan idinla nimid bifasli maa baynakum idinka iyo wa bayna muxamedin muxamed iyo idinka arrinta aad isku haysiin isku hayseen arrintii lagu kala bixi lahaa yaan idinla nimid bay dheheen arrintii lagu kala bixi lahaa ee meesha dhoob iyo dhaay mid u ridi lahayd dhoob iyo dhaay maanta loo kala baxayaa bay dhaheen ji'naakum waxaan idinla nimid bifasli maa shay kala bixintiisi lagu kala baxayo oon lagu kala raarici doonin waxaasoo maa baynakum idinka idiin dhexeeya iyo wa bayna muxamedin wa akhbarahum wuxuu u sheegay ay akhbara annadar wuxuu u sheegay hum odayaashii quraysheed bimaa wixii qaalahu ay ku yidhaheen alyahuudu yahuuddu waxay kusoo yidhaheen fa sa'lat waxay weydiisay kolkiiba umabay kaadkaadinine qurayshun quraysh rasuul allaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam calil umuuri arrimihii athalaathati ee saddexda ahayd ayay weydiiyeen saddexdaa ka warran bayna haddaad rasuul tahay fa nasalad waxaa soo degtay bacda ayaamin maalmo kadib suuratlkahfi suuraddii hogga ayaa soo degtay taasoo fiiha ay ku sugan tahay qisatu ulaa'ika kuwaas sheekadoodii alfityatu ee wiilasha yaryara wiilashii yaryaraa qisadoodii wahum kuwaasi asxaabulkahfi waa nimanka la magacbaxay asxaabulkahfi nimankii hogga iyo wa qisatu rajuli tawaaf iyo ninkii adduunka ku wareegayay wa huwa dulqarnayn weeye wa nasala waxaa haddana soo degay aljawaabu jawaabtii laga jawaabayay can iruuxi fii suurati lisraa buu kusoo degay marka wa tabayana waxaa u caddaaday marka liqurayshin quraysh waxaa u caddaaday annahu rasuulku sala allahu calayhi wasalama calaa xaqin xaq inuu ku sugan yahay iyo wa sidqin runna uu sheegayo walaakin nasiib dara hase ahaatee aba daalimuuna nimankii daalimiinta awey diideen ilaa kufuuran gaalnimo iyo xaqdiid iyo xaqqarin waxaan ahayn way diideen haadihii tantada nabadatun waa faraguuto waa wax wax yar waaye waa wax yar baa laga wadaa wax saas faraha foodooda loogu qaado wax weyn miyaa ah waa wax yar haadihii tantadu nabadatun waa faraguuto khafiifatun oo yar oo mimaa wixii ka mid a waajaha ay kaga hortageen bihii waxba almushrikuuna nimankii mushrikiinta ahaa dacwata rasuulillaahi rasuulka ilaahay dacwadiisii uu dadka diinta ugu yeedhayay ay kaga hortageen sala allahu calayhi wasalam waqad maarasuu waqad dhab ahaantii maarasuu waxay ku kaceen kulla daalika arrimahaasoo dhan ayay ku kaceen jamban ilaa jambin isagoo iswada barbar socdaan arrimaha kolba mid lama samaynayna iyagoo isbarbar socdaan ayaa la sameeyey muntaqiliina iyaga oo u guuraya ama u gudbaya min tawrin min tawrin qayb ilaa tawrin qayb kale usii gudbaya kolba meel bay ka gudbi meel kale usii gudbayaan waa sida jaranjarta oo kale wa min dawrin kaalin ilaa dawrin kaalin kale ayay u gudbayaan marka kuwii hadduu sheegayaa fa min shiddatin qallafsanaan iyo adkaan yo waxay uga gudbayaan ilaa liinin isjilcin wa min liinin isjilcin bay ka gudbi ilaa shiddatin is-adkayn wa min jidaalin muran iyo dood ilaa musaawamatin gorgortan iyo wax ogolaansho wa min musaawamatin haddana gorgortankii markay wax ku waayaanba waxay ku noqonayaan ilaa jidaalin muran haddana wa min tahdiidin cagajuglayn yay ka gudbaya waxay u gudbayaan ilaa tarkiibin wax jecelaysiin waa alcasa waljazaradii aan sheegaynay waxay ballan qaadayaan iyo waxay u ogolaanayaan iyo waxay jecelaysiinayaan wa min tarkiibin wax ogolaansho iyo wax jecelaysiin ilaa tahdiidin cagajuglayn kaanuu waxay ahaayeen yahuuruuna kuwa kaca oo xanaaqa oo kaca huma yakhuuruuna haddana dama oo dakaama ayay ahaayeen wa yujaadiluuna way la doodi jireen oo way la murmi jireen rasuulka huma haddana kadib yujaamiluuna way sasabi jireen oo madaxa ayay u weyneyn jireen madaxay u salaaxi jireen mujaamalada madax salaax baa la yidhaha wa yunaasiluuna way la horootomi jireen munaasalada waxaa la yidhaah goobta aynu ku kala baxno in banaanka laysugu baxo waagaa hore weliba seef baa la qaadan jiray dadka dhan way fiirsanayaan labada nin nin walba seef baa loo dhiibi way dagaalami meeshay ku kala bixi ninbaa halkaa lagu dili munaasalada saasaa la yidhaha iyo mubaarase iyo munaasale iyo mubaaraso horaysi weeye horo horo horo ciyaalku marka ay rabaan in la legdamaan midbaa intuu candhuu farta saas ku yidhaha horo horo horo marka munaasaladu waa taas weeye wayunaasiluuna way horaysan jireen ama way caraysan jireen oo waxay dhihi jireen goobta aan ku kala baxno uma haddana yatanaasaluuna way u tanaasuli jireen oo wax walba ayay u dhaafi jireen ay ogolaan jireen wax walba way kasoo daadegi jireen war wax yaruu noo ogolow kulli annaga kuwa dhaafayne wayuwaciduuna way u goodin jireenoo way u cagajuglayn jireenoo way u hanjabi jireen uma yarqabuuna ow yuraqibuuna haddana markay taa wax ku qaadi waayaan wax ogolaansho iyo wax u ballanqaadid ayay u gudbayeen ka annahum waa sidii iyagoo kaanuu ahaayeen yataqadamuuna liman tallaabo hore u qaada wayata'kharuuna haddana tallaabo gadaal u qaada oo laa yaqiru uusan u sugnayn lahum iyaga qaraarun sugnaansho meel niman ku sugan maysan ahayn way wareersanaayeen way wareersadeen walaa yucjibuhum maynan ku faraxsanayn oo mayna aqbali karin alfiraaru inay cararaan cararna niman jecel maysan ahayn wax kaloo ay sameeyaan oo guul ah na meeshii wayka way ka gaadhi waayeen wa kaana wuxuu ahaa alqaradu ujeeddada laga leeyahay min kulli daalika intaasoo dhan ujeeddada ay ka lehaayeenna waxay ahayd huwa isaguba ixbaadu dacwati dacwada islaamka oo la dhiciseeyo oo afka dhulka loo geliyo xubuud waa wax soo hoobtay oo dhulka ku dhacay iyo walammi shacdi lkufri walammi shacthi lkufri iyo kufriga iyo gaalnimada iyo shirkiga kala baahay ee kala firdhaday in laysu soo dumo oo laysku soo celiyo oo laysku soo yabyabo lamigu waa yabyab laysku soo yabyabo oo laysku soo keenkeeno walaakinahum hase atee bacda badli kulli ljuhuudi dadaal oo dhan markii ay bixiyeen kadib dadaal kasta markay bixiyeen bacda badli kulli ljuhuudi dadaal oo dhan kulligii ama dhammaantii markay dhiibeen kadib wakhtibaari kulli alxiyal tab kastana ay tijaabiyeen ikhtiyaarna waa tijaabo wakhtiyaari kulli alxiyal tab walba iyo xilo walba markii ay tijaabiyeen caadu guryahoodii bay ku laabteen khaa'ibiina iyaga oo faramadhan oo hongoobay waxba haynin walam yabqa uma hadhin amaamahum hortooda kuma hadhin ila asayfu dee dagaal in la qaado maahani wasayfu seefta nafteedu laa yasiidu uma kordhinayo oo uma siyaadinayo alfurqata kala tagsanaanta maanta qoraysh ay kala tagtay iyo carabi ilaa shiddatan kasii darid ay uga sii darta maahane walaa yantuju kamana dhalanayo seef la qaatay ilaa ilaa can tanaaxurin dagaal sokeeyaa la yidhaha tanaaxurka in la iswada dhuungooyo tanaaxur waa ismu mufaacala ninba ninka kale inuu naxriga dhuunta inuu gooyo ilaa can tanaaxurin ee isdhuungooyn oo labada dhinac ay isdhuungooyaan mid kale uu madaxa ka gooyo oo la isku baaba'o kaasoo yastasilu ashafata yastasilu shafata jiritaanka jiridda u bixiya jiridda u bixiya faxtaaruu way wareereen maadaa yafcaluuna wixii ay samayn lahayn bay ku wareereen kaas iyaga waa mowqifkoodii abu aalibna marka muxuu sameeyey markuu nimankii arkay iyo waxay samaynayaan mowqifu abi aalib ama abu aalib fa inahu isagu lamaa markii waajaha uu ka hor ka hortegay waajaha markii uu ka hor yimid weeye waajaha markuu ka hor yimid mutaalabata quraysh quraysh dalbashadii ay dalbatay bitasliimi nnabiyi nabiga inuu u dhiibo sala allahu calayhi wasalam lahum iyaga liyaqhtiluuhu see u dilo markuu tii ka hor yimid uma markaa kadib ra-a u arkay fii taxarukaatihim dhaqdhaqaaqooda iyo wa tasarufaatihim habdhaqankooda maa shay markuu arkay yu-akidu sugaya annahum iyagu yuriiduuna inay doonayaan qatlahu nabiga inay dilaan wa ikhfaari dimmatihi iyo abi aalib magantiisa magantiisii in ay ku tuntaan oo ay magantiisa badbaadin waayaan mithla waxaana ka mid a waxyaabahaas ay ay ka muuqatay inay rabeen nabiga inay dilaan mithla maa facalahu wuxuu falay oo kale cuqbatu bnu abi mucayd markii uu iskaga taagay qoorta rasuulka oo sujuudaya wa abujahal wuu sameeyey oo dee dhagaxii u qaatay ilaahay baa difaacay maana isagu inuu inuu dila ayuu rabay intaasi markay dhacday jamaca bani haashim jamaca abu aalib wuxuu kulmiyey wa shirqata bani haashim iyo wa bani lmutalib wa dacaahum wuxuu ugu yeedhay ila alqiyaami inay isgarab taagaan isaga bixifdi nabiyi nabiga si loo ilaaliyo oo loo waardeeyo oo nimankan ileen dakana kama qabo xoolo kama qaadanin dad kama dilin ra'yigiisuu sheegayaa wixii ilaahay kusoo dejiyey buu sheegayaa nimanka dhahaya waan dilaynaa inay isku garab taagaan difaaciisa fa ajaabuuhu way ka yeeleen ilaa daalika arrintaa ayadaa kulluhum dhammaantood muslimhum koodii muslimka ah wa kaafirihum iyo koodii gaalka ahaa xamiyatan ficlo ay u ficloonayaan liljiwaari alcarabi dhaqankii carabta hadda jiwaarku ma aha kii deriska ahaa maaha oo rasuulka inay nimankan deris la yihiin ma aha laakiin waa dhaqankii carbeed oo loo ficloonayo dadka adiga nin adiga adiga kaa mid ah markay rabaan inay qolo kala dilaan wa tacaaqadu heshiis bay galeen heshiis caqdi iyo isla galeen wa tacaahadu ballanna way isla galeen calayhi difaaca nabiga ay calayhi ay calaa difaacihi nabiga difaaciisii cinda alkacbati kacbada agteeda ilaa maa kaana wixii ahaaday min akhiihi abi aalib walaalkii abilahab ahaa maahane fa inahu isagu faaraqahum bani haashim iyo bani lmualib wuu khilaafay wa kaana maca quraysh quraysh buuna raacay marka darsigana intaas ayaan ku daynaynaa wasala allahu wasalam calaa sayidina muxamedi wacala alihi wasaxbihi wasalim